waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa xaqiijisay inay kordheen dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee gudaha dalka soomaaliya islamarkaana kiisasku ay hadda dhaafeen ilaa lix boqol oo kiis halka sidoo kalena dad kale la sheegay in cudurkay ka bogsoodeen wasaaradda ayaa warbixinteeda maalinlaha ah ku sheegtay in dalka laga helay ilaa sagaal iyo toban xaaladood oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah kadib baaritaano lagu sameeyey dad badan oo lagu arkay astaamaha cudurkaasi sagaal iyo tobanka kiis ee cusub ayaa siddeed iyo toban ka mid ah waxay ku sugan yihiin magaalada caasimada ah ee muqdisho halka ruuxa kalena uu yahay qof ku sugan deegaanada koonfur galbeed sida ay sheegtay wasiiradda caafimaadka soomaaliya fawsiyo abikar waxaan rabaa inaan idin siiyo xaaladihii soo kordhay ee coronavirus xaaladaha soo kordhay guud ahaan waa sagaal iyo toban xaaladood waxaa lab ah saddex iyo toban dhadigna waxaa waaye lix xaaladaha soo kordhay siddeed iyo toban ka mid ah waxay joogaan gobolka banaadir hal qofna wuxuu joogaa koonfur galbeed boqolkiiba toddobaatan iyo afar dadka laga helay da-dooda waxay u dhexaysaa labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal halka kuwa jira afartan ilaa iyo konton iyo sagaalna ay yihiin boqolkiiba lix iyo toban tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan waddanka waxaa waaye lix boqol iyo kow afar iyo labaatankii saaca ugu dambeeyay qof cudurka u geeriyooda ma jirto alxamdulilah wasiiradda ayaa sidoo kale sheegtay in xanuunkan ay ka bogsoodeen ilaa koob iyo toban ruux waana tiradii ugu badnayd ee dowladdu ay hal maalin iyadu shaaciso in xanuunkaasi ay ka bogsoodeen hase yeeshee tirada guud ee dhimashada ayaa weli taagan ilaa siddeed iyo labaatan ruux waxaana hadda cudurka ka bogsooday guud ahaanba koob iyo soddon ruux tirada guud ee dhimashada waxay taagan tahay siddeed iyo labaatan waxaa ka bogsooday oo laga waayay cudurka marka textestiga laga qaaday kow iyo toban qofood tirada guud ee bogsatayna waxay isugu jirtaa soddon iyo kow waa ku celinaynaa tirada waxaad u jeedaa maalinba maalinta ka dambaysa inay sii kordhayso wacyigelinta in si fiican xowliga loo wado in la taxadaro in nadaafadda gacmaha iyo jirka iyo guryaha iyo meel walba ay biyo fadhiistaan iyo wasakhda layska nadiifiyo magaalooyinka in la buufiyo dhallinyarada inay guriga joogaan dadka waaweyn ee cudurada ee kroonigada qaba in iyaga naftirkooda taxadar gooni ah la siiyo qofka afka uu xirto maaska uu ku baxo bannaanka markuu aadayo meelaha ciriiriga uu iska daayo haddii uu dareemo qofka calaamadihii xanuunka inuu wacdo nambarada loogu talagalay oo lasoo bandhigo si loo siiyo wacyigelin iyo talo doctor maxamed maxamuud cali fuje oo ka tirsan guddiga qaran ee ka hortagga covid sagaal iyo toban ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay si saxa u qaataan talooyinka caafimaad iyo amarada lagu xakamaynayo faafitaanka caabuqani sida dhaqsida leh isagu u faafayaa marna waxaa la bilaabi doonaa olole ololahaas wuxuu la socdaa wacyigelinta tirada badan leh aan wadno waxaan walaalayaal idinka rajaynaya dhegihiina furtaan waxaa idinka rajeynayaa baabuurka aan bareegga lahayn in bareeg loo yeelo hadda waa arkayseen south westa laga sheega maanta awal jubbalandu galay somalilandu galay puntlandu galay galmudugu galay hirshabeelle awu galay banaadirna waaba madaxii isagaaba baabuurka wadaba reer banaadir aad marka reer banaadir waxaa malaynayaa inay maantay ay ololo xoog la samayn doonaan iyadoo madax iyo shacabba la yskaashanayo culummo iyo dhakhaatiir aabbiyo hooyo dhallinyaro oo hooyooyin ururada bulshada ganacsatada qofkaa rabti sheega waxaan ka tegay hayga raalli ahaadeen dhammaanteen inaan gacanta inta isqabsanno cudurka hakinno oo joojino dhanka kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo kulan la yeeshay guddiga ka hortaga covid sagaal iyo toban ee maamulkaasi jubbaland ayaa warbixin ka dhigaystay guddigaasi madaxweynaha oo xarigga ka jarayey saddex goobood oo jubbaland ay ugu talagashay in loo isticmaalo xarumaha karantiilka dadka uu cudurkaasi soo rito ayaa dhanka kale waxa uu aad ugu dhaliilay bulshada soomaaliyeed inay ka dhega furaysteen talooyinka iyo wacyigelinta lix kays oo wasiir ku-xigeenkii beeraha uu ku jiro iyo intaasoo laga sheegsanya laakiin cilada jirta ay tahay qalabkii oo yar lagu baadhi lahaa oo ayna saamaxaynin inaan qoflo iyo dadkii oo aan xamili karaynin ama aan u hogaansamaynin ama aan qaadanaynin awaamirta la siinayo iyo irshaadaadka cid waliba ay siinayso dadku waxaa asal u ah dadku inay horta maqlaan waxa loo sheegayo oo sidan bal fawdada ee lagu jira la yska daayo oo masaajidada la joojiyo oo la joojiyo dugsiyada iskuulladii baa la xiray oo isu imaatinada meelaha intaas intii khayr kale intii la joojiyo in ka xun in laysugu yimaado ayna macno samaynayn oo dadku ay qaataan awaamirta la siinayo sida ay u fuliyaan waxa keenaya waxa- waxayna qaadanaynin waxa loo sheegayay iyo wax- waa dad fawdo ka samaysan taasi waxay noqotay marka mushkilad inoogu noqotay si caama soo gaar ahaan cunsurka soomaaliga aanan aada uga cabsi qabo inaa halkaasi noqon doono meesha soomaalidu meesha adduunka uu ugu dambeeyo inay soomaalida noqonayso jubbaland waxay ugu deeqday maanta kismaayo oo kale ilaa saddex meelood meel weyn oo magaalada ka baxsan oo meeshan maxjarka ka dambaysa waxaan ugu talagalnay haddii culaysku uu sii bato in dadka la geeyo inkasta oo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalku ay wadaan dadaal xoogan oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa caabuqani in ka badan saddex milyan oo ruux iminka guud ahaanba caalamka saameeyey ayaa haddana waxaa muuqata in inta badan bulshada soomaaliyeed aanay qaadan talooyinka kala gedisan ee kaga imaanaya qeybaha caafimaadka ee ku aadan sidii cudurkaasi looga hortegi lahaa waxaana xeeldheerayaasha dhanka caafimaadku ay ka digayaan in dalka soomaaliya qeybihiisa kala gedisan uu kusii faafi karo cudurkani haddii aan tallaabooyin hor leh iminka la qaadin gaar ahaan dhanka wacyigelinta oo u muuqata inay ku eg yihiin oo keliya magaalooyinka caasimadaha ee aanay gaarsiisnayn deegaanada kale cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho